jaais may ahayn oo may banaanayn inuu yidhaahdo heblaayo bil baan ku furay bil ayaan ku furay markaa kanina waa kii oo kale leeyihi waa qowlka kale wey laakiin sida raajixa waa inu dhaarta lamid yahay masalada labaad ee la rajaxayo inuu dihaarku la mid yahay maxay ka labaadoo dhaarta ah waxa weeye altawkiilu fiih walasaxu lmancu kalyamiin wasaani اljawaazi kaalaaq tawkiilku dee uu iskaga banaanaa dalaaq inuu mid soo diro dabadda uu ka soo diro idhaahda iga wakiilehe sooftu islaanta way iska banaanay laakiin may dee shareecaddu sheegin tawkiil fi lyamiin inuu idhaahdo adaa iga wakiilehe bal ii dhaaro oo shaygaasaan ka dhaaranaya intaas intaasaan ka dhaaranaya inaanan samaynine bal waxaad tidhaahdaa aw hebel wuxuu ii wakiishay in uu ka dhaartay shaygaa bil dee maynaan aragtaa dihaarkiina waa la mid bay leeyihin masalada saddexaadee dihaarkii lagala mid dhigayo dhaarta waxay ti low dahara min ixdaa zawjatay labada midkood baa waxau ihi heblaayoy hadalkaagu baryahan waa badanya anta calaya ka dahri ummi kii kaloo iyaduna soo eegaysa baa waxa uu ku yidhi ashraktuki macahaa hadda waan ku raaciyey waan kula wadaajiyey ilaa waa iska dhacdaa iyadoo isla ka muslax ama sulxiba u gashay inuu iyana nin cadhaysan weeye dhimbiishii ay dhankaa u jeedisana waa suuragal markaa waxa ay leeyihiin axaddumaa yasiiru mudaahira minha ayadan labadii qowlun baa soo gelaya mudaahir buu noqonayaa iyo ma noqonayo laakiin qowlka labaada raajixa waxa weeyaan in uu la mid yahay dhaartii oo markaa tan labaad kuma darmayso ee taa horunbu ku joogaya saddexdaa markaa masale wa minhaa wa minhaa uu kugu soo celceliyey waxaa la raajix yeelay qaacidada qaybteeda dambe bay leeyihiin oo ah dihaarkii lagala mid dhagaya dhaarta masaa'ilkaa horena waa la isku khilaafo labada qowlba way jiraan alqaacidatu ahaalitata cashara qaacidada saddex-iyo tobnaada labaatanka ka mid ihi waxa ay leedahay fardu lkifaaya hal yatacayanu bishuruuci aw laa fiihi khilaaf fardulkifaayaha shaygan ahi miyuu ku waaj fardulcayn ku noqdaa gudagalka la gudagalo mise waa maya oo fardulkifaaya hadduu qofku dee kifaayo wuu ahaa oo dee barhkeen hadduu la yimaado barhka kale wuu ka dhacayay haddaba barhkan la imanaya fardulkifaayaha ee inaga ridaya marka uu dadkaasi ay gudagalaan ma waxa uu ku noqonayaa waajib cayniya iyaga oo aanay ka bixi karin mise kuma noqonayo waaya taa weeyta uu sheegaya dee kollay markaa mas'aladan adigu kutubo dhowra ayay kaga hadlayaan si wanaagsan kuwa uga hadlaya waxaa ka mid a almuwaafaqaat lishaatibiy oo ka hadla mawduucan jamcu ljawaamica laftiisu waa ka hadlaya litaajudiin subki kuyaalaha markaa aad ka raajici karaysa ayay ka mid ayaa markaas ay ka mid yihiin kuwaas waxa u ihi uma shuruucu gudagalkii hal bihi shuruucaa dartii tacayana fardulkifaaya fardulkifaayihii miyuu ku waajibayaa waajib cayniyuu ku noqonaya am laa mise kuma noqonayo waajib cayniya shuruucaa laftiisa fardulkifaayihii miyuu mutacayin ku noqdaa mise waa maya cindanaa fiihi khilaaf agtayada fuqahada agtooda khilaaf baa soo arooray rujixa alawal ka horaa la raajix yeelay oo maxaya inuu gudagalkaa laftiisa fardulcayn ku noqonayo fardulkifaayihii fii matlabinaa kitaabkaas markaa almatlab laydhaa oo markaa ninkaa ibnu rifca la yidhaahdaa uu leeyahay iyo walbaazi markaa walbaariziy sheekhaa isaguna baarizi la yidhaahdo shaaficiyada ka mida kitaabkiisaa tamyiiz la yidhaahdo isna sidaasu ku doortay baarizigii almukhtafa la raacayay walaakin ashaykhaan labadaas shaykh madhabka shaaficiyada markaad maraysa bukhaari iyo muslim hamoodine waa nawowi iyo raafici labadaasi lam yurajixa shay-an iyagu waxba may rajixin kamaa fii khaadim sida kitaabkaa ku sugan kaasoo qad shurixa la sharxay ama qad sharaxaa ay labadoodu sharxeen markaa walaakin shaykhaani lam yurajixa shay-an labadaas sheekh iyagu midna may rajixin waa waa nawowi iyo raafici كما في خاتم كما قد شرحها في خاتم كتاب كاسد أي كعديين لأنها قاعدة ذني لا يطلق الترجيح فيها ترجيح لما يطلق دحريدا وسي مطلق الله اسكما أرانيو لما ضرف كاسا راجحة لما شيء ترتيبا لو أرانيين مرة التصريح به عطينت أي نقصر عطي أو أها فروع دي بالاسكو خلاف شيء وكلية هرين وصع عطينا وحوي ترجيح قاعدة وحوي من واي ترجيح فروع ضعي من واي وأساس وي وعو كلية هاي فرض العين كي قد قلك فرض الكفاية قد قلك الله دحقله ميو عيني كل نغضة بسوى مايا وعو كلية هاي مسألة ده ولا اسكو خلافي مركا ابن رفع كتاب كيسا مضلب لا يراضه iyo baarisa kitaabkiisa tamyiis iyagu marka ay ka hadlayeen waxa ay raajix yeelan ka hore oo ah fardul kifaaya kol hadii la bilaabo ka bilaabo inuu fardul cayn ku noqonayo asay sheegeen waay laakiin raafici iyo nawowi iyagu midna way rajixi kari waayeen sida kitaabkaa khaadim ku sugan sababtuna waxa ay tahay qaacidadana waxa ay tahay qaacidadan tarjiixeeda la idlaaqi karin ee la odhan karin labada daraf darafkaasa raajixa sababtuna waxa ay tahay shaygii aynu soo cadaynay awgii ahaa ee furuucdiiba ayaa cadamu tarjiix ku sugan furuucdii qaacidada ama amtiladeedii oo la isku khilaafay darteed ba labadii darafka qaacidada midna la rajici kari waayo amtilada haddaynu u noqonno salaatuljanaaza aynu soo qaadanayna waa waajibkii kifaayiga ahaa saba qofkii haddii uu gudagalo dadkaa ku tukanaya inaga ridayaan macayni bay ku noqonaysaa mise waa maya labadaba waa la sheegay markaas sida asaxa waxaa tidhaahdaa waa fardul cayn dadkan gudagalee bilaabay fardul cayn bay ku noqotay sababtuna waxa ay tahay dee ismigiina waa imanayaa meeshii midda kale waxaa ku sugan hadku xurmat almayt qofkan maydka aa dhintay sharaftiisii iyo xurmadiisii oo la jebinayo midda labaad waa jihaad fii sabiilillaah oo isagana gudagalkaa la gudagalo cayni buu ku noqonayaa fardul kifaaya ayuu ahaa sida qaalibkiisa ah oo muslimiinta inay barhkood la yimaadaan kol haddii cadowgu aanu dadka dalka muslimiinta soo gelin haddaba fardulkifaaya ha ahaadee mar haddii la bilaabo isagana mutacayin buu ku noqonaya walaa khilaafa annahu yatacayanu bishuruuc mar haddii la gudagalo dee ka bixidda laga baxaa maxaa ka imanaya dee muslimiintii oo halaagsanta ayaa ka imanaya iyo sharaftii oo markaa lunta iyo diintii iyo wax walba ilaa cadow baa la isqabsaday dabeetana waaba tii ahayd ba qofku inuu cararaa inay xaaraan ahayd ama baqdo nacam jaraa khilaafun fii suuratin minhu wahiya maa idaa balaqahu rujuucu man yatawaqafu qaswuhu calaa idnihi walaa saxu annahu tajibu almusaabaratu walaa yajuusu arujuuc waxa uu ku leeyahay masala iyada la isku khilaafay masaladaasina taa hore waaba iyadu waa cayn waa bilaa khilaafde laakiin ta la isku khilaafay qofkii hadduu idan usoo qaatay marka hore jihaadka oo maalan waalidkii iyo uu ka soo idan qaadanayay waalidkiisa oo idankaa uu ku yimi dabeetana loo sheego inuu kii soo idmay ka noqday oo lagu yidhaahdo waar waalidkii kuu idmay jihaadkan uu ka noqday ogow kaa laftiisa sida asaxa waxa weeye inaanu dib uga noqonin oo aanu odhanin kii idmee fasaxa ka haystay baa noqdayoo aniguna waa noqonaya laakiin waa musaabara waajiba tusaalaha saddexaad aynu soo qaadan lahayn waxa weeye cilmiga cilmigii dee waa fardulkifaaya oo ummaddii dee inay juhaalis u baxda maaha maadadu wal oo culumta sharciga aba cid si wanaagsan loo looga raajici karaa waa inay jirto waa fardulkifaaya taasi haddaba hadduu qofkii gudagalo qayb ka midana uu xasiliyo ehelna uu u noqdo oo taca badanina uu kaga baxo markaa si wanaagsan uula qabsado miyuu ka bixi karaa mise kama baxayo marka iyada qudheeda waxa uu kuleeyahy laba weji baa ku sugan laakiin asaxaan rajixi lahayn buu kuleeyahy haddaanu shaaficiyadan ah inuu macnaha dee iska dayn karo maadaama dee waajibkii cid kale oo oofise la helayo maxaa yeele masalo iskuma xidhnee masaa'ilka in waliba goonidooda ayay tahay buu kuleeyahy laakiin khilaafkaa dambe ayay sii geliyeen waaya قال قال السيوطي وحولي في أسله الأطم كتاب كيسا لما يسكتران على شباه والنظائر وحو كشاغي ولا كبولي وعكوس بنادي أن تبدل هذا قاعدة ذنين أتكد ورسو بأعمى شيء كعامسا تقول وحاضر دونتا فرض الاكتفاء فرض الكفاية هل نعطيه مية نسينينا حكم عين أو نفل فرض آه فرض العين كحكم كيسي مية نسينينا مثل سنها فرض كيسي بين نسينا حصل فيه خلاف أرنتها خلاف تكويمي والفروع مختلف مسائل كفرع قانا ولا يسكو خلافي في حكمها الترجيح حسب ما عرف ترجيحina kolba waxa uu ahaaday shayga la og yahay fiiradiisa uun oo shayga markaa la ogaaday inuu raajix yahay ayuunbaa dee la rajixi karaa xasba maa curif markaa waxa uu ku leeyahay alashbaahu nadaahir ninka suyuudi la yidhahdaa cibaaro kale oo qaacidadan uu leeyahay way kasii caamsan tahay ayuu u dhigay ama cinwaan kale ayuu u sheegay isaga oo leh fardu lkifaaya hal yucطaa xukma fard alcayn aw innafr waa cinwaan alqaacida buu sidaa ku bedeloo kaa dambaa caamsan buu leeyahay halkaynu halkaa hore sidaa ka soo lahayn weeyaan fardulkifaaye ma waxaa la siinayaa fardulcaynka xukunkiisii mise sunnaha xukunkiisa ila labadaa wax ka dhexeeya muu jirin isagaa ka dhexeeya waa kan meesha taagan fardulkifaayihi markaa ma xagganaa loo kaxaynaya mise xaggan oo macnihii u noqonaya haddii dee kii caynka ah fardulcaynkii xukunkiisii la siiyo in dee markaa aan laga bixi karin mar haddii shuruuc lagu sameeyo laakiin haddii fard haddii sunnaha xukunkiisii la siiyo dee aanu shuruucii ku waajibayn amtilada haddii aynu soo qaadano markaan beytkan nuskat almatni waxaa ku taalay nihaayat lbeyt waxa u ahaa kelimatu noqil biziyaadati fard oo markaa taquulu fard اliktifaa'i hal nucطiihi xukma caynin aw nuqil markaa halkaasuu noqonaya oo fardudaa horey ayaan ku jirin markaa masaa'ilkaa waxaa ka mid a aljamcu baynahu wa bayna fardin aakara bitayamum fardulkifaayihi hadduu qofku doono inuu u tayamumo isagii iyo shay kale miyuu isugu geyn karaa gebagebaysi keliya ilaa laba farad cinda shaaficiya gebagebaysi qura laguma wada gudan karayn haddaba fardulkifaayihii iyo farad kale gebagebaysi keliya miyuu isugu geyn karaa marka sidaa la yidhaahdo haa iyo mayaba waa la yidhah haaday rajixeen haaday raajix ka dhigeen waaya oo intuu dee gebagebaysi la yimaado wuu ku tukan karayaa fardul fardulcaynkii kale iyo fardulkifaayihii siduu farad iyo sunnaba ugu wada tukan karayay waxaa kaloo iyaduna jirta salaatuljinaaza miyuu ku tukan karaa isaga oo fadhiya isagii oo karaya inuu istaago daabadda dusheedii miyuu ku tukan karaa khilaaf baa ku sugan laakiin sidaa asaxa waxay leeyihiin ma banaana salaatuljinaasihi inuu isagoo awr fuushanuu xaggaa u jeediyo jinaasadda ama gaadhi ama markaa fadhiisto maya sababta lagu kala saarayna waxa weeye dee arkaanteeda gebigeeduba ooga sara jooggaada markaa intii keliya hay lahaydba haddii laga kaxeeyo waxba uma adhay tusaalaha saddexaad waxa weeye fardulcaynka waynu ognahayoo qofka waa lagu dirqiyaa oo ijbaar baa lagu sameeyaa fardulkifaayihii haddaba isaga qofka ka taga miyaa la dirqii karaa fardulkifaayihii qofku hadduu iskaga tago ma sidii fardulcaynkaa loogu dirqiyaya haa iyo maya labadaba waa la yidhi oo kuwa haalihi waxay leeyihin fardulcaynkiibuu la mid yahay kuwa mayalina sunnihii baa halkaa kala mid yahay bay leeyihin laakiin suurooyinka qaar baa sida asaxa ay tay in la dirqiyayo qofkaa waxaa ka mida weligii weligii markaa inanta ka meeraysanaya guurkeeda adigu waa ku dirqiyaya waxaa ka mida markhaatigii marka loogu yeedho inuu markhaati furo oo maalan isaga uunbaa cid kale waa la hayaa dee waa fardulkifaaya fardulcayn ma hadday fardulcayn ku noqoto waa la dirqiyaya markhaatigii laakiin dad kale oo markhaatiyaali way jireene isagii baa loo yeedhay waa lagu qaadigu markaa balaysku u darayaa waxa u leeyahy markhaati ha noqda u yeedha waxaa sidoo kale ah litaxamul markhaatigii haddii loo yeedho oo cid kaleo markhaati noqotona la la-yahay isagiina waxaa la leeyahay qaadoo markhaati noqo ruuxii dumarka ahayd gashaan inanta dumarka ahayd haddii markaa ay sinaysato oo dabeedna laga jaro xaddii taqriib baa dee lagu lahaa sanada sanadkaa isaga ah haddii weligeedii uu diiday inuu la baxo ilaa maxram la-aan lama masaafurinaye iyadana waa lagu tarqiyaya waxaa la leeyahay adiguna raac sida taqriibka waa iskaga dhaca wa fii ma idaa uliba lilqadaa'i famtanac meeshan waxaa jooga nin qaadiya markaa isagana waa lagu darqii karaa qadaagii qadaagii ninkii qaadiga ha noqon lahaayee dee ehelka u aha hadduu diido isagana waa lagu darqiyayaa inahaa ku dhaafdhe alqaacidatu araabicata cashara qaacidadii afar iyo tobnaada labaatanka ka mid ahayd waxaay leedahay azaa'ilu alcaa'id hal huwa kaladii lam yasul aw kaladii lam yacud fiihi khilaafun wa tarjiixu mukhtalaf shaygii zuula ee meesha ka baxay ee haddana soo noqday ma waxaynu ka dhigaynaa markaynu la dhaqmayno xukumkana siinayno wax aan meesha kaba teginba mise waxaynu ka dhigaynaa wax aan sooba noqonba hadda isagii oo joogo oo soo noqday wuu joogaaba oo soo noqoyba markaa ma waxaan soo noqonoo kale aynu ka dhigaynaa masaa'ilkaa waa la isku khilaafay buuri siday dee laqsi ugu yar eg tahay unbaa marka mihaalka la keeno ayaa xoogaa ka yar fahmaysa wazaa'ilu shaygii tegay alcaa'ida ee soo noqday hal huwa isagu kamaa lam yazul isagoo aan tegin oo kale miyuu la mid yahay aw lam yacud ama aan soo noqonin khulfun samaa khilaaf baa kor noqdoo muuqda waalqowlu bitarjiix qowlkii markaa lagu dhawaaqi lahaa kaasaa raajixana ikhtulifa fiihaa qaaciidadan dhexdeeda waa la isku khilaafay fii maadaa fiihaaya id huwa id cile huwa fii furuucihaa huwa tarjiixii oo fii furuucihaa qaaciidadan furuucdeeda ahaaday ma tulifa isagana layskuma waafaqin markaa sababtan keentay qaaciidada labadeeda dhinac tarjiixi in laysku khilaafo furuucdii baa laysku khilaafsan yahoo aanay kala rajixin waxa uu kuleeyahay shayga hadduu meesha ka suulaa uu ka baxo haddana uu soo noqdo ma waxaynu ula dhaqmaynaa sidii waxaan soo soo noqday sidii waxaan teginba mise sidii waxaan sooba noqonba labada daraf iyomaa la siinaya shaygani markii hore wuu joogay dabeetana wuu tegey dabeetana wuu soo noqday markaa ma jegadiisii horaa la dhigayaa mise jegadii dambe ilan wuxuu ahaa bayn albayn isagoo halkan jooga ayuu xaggaa u kacay haddana wuu ka soo laabtay ma halkii hore unbaa lagu daynaya mise asalkii horaa lagu daynaya saas waalqowlu bitarjiixi fiiha ikhtulis fiiha ikhtulifa fiiha wey id huwa fii furuuciha ma'tulifa min naaxiya arasm marka la eego dee waxa ay noqonaysaa habkan uu u dhigay inay ka yar duwanaato oo maa intoo la dhigo dabeetana hamsatulwasl lagu xigsiiyo ayaa hamse raacsan talifadaa dambe hamse ku dhiganoo raacsanba haddana ay tay in la dhigo maa iyo hamsa iyo hamse kale oo qabciyahoo xagga dambe ku dambaysa oo waa maa gooniya iyo hamsatulwasl iyo markaa hamsatulqadci raacsan talifadaa dambe haddii aynu soo qaadanno amtilada waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood qayb la rajaxayo qaacidada cinwaanka ay leedahay qaybta hore iyo cinwaanka qaybtiisa dambe oo qaarkood la rajaxayo amtilada bal aynu soo qaadanna iyada oo la rajaxay qaybta hore oo markaa macnuhuu noqonayo azaa'ilu alcaa'idu huwa kaladii lam yazul taasaynu odhanaya istifaamkaa dee laga saaraya marka la rajaxo caa'idkii ee shaygii zaa'ilka ahaa ee soo noqday waxaynu ka dhigaynaa isagoon teginba amtiladeedii haddaynu soo noqonno ee soo qaadanno waxaa ka mid ah ninkii afadiisii buu furay qabla dukhuulna way ahaydoo lama guri gelin meherkeediina wuu siiyey maxaa markaa meherkii isaguu leeyahay fa nisfu maa faradtum baa dee ilaahay udhiye badh buu markaa ayay iyadu la hadhaysa badhna dee isagay tay inay usoo celiso hadday dee qaadato haddii uu ka hayo sideenoo kalena dee badh bay tahay inuu siiyo intii kalena kala hadho laakiin waxaa sharcigu ka hadlaya iyadu ugu shubayba markii horeysu mehersaday ee heblaayo badh soo celi weye maxaa haddaba soo kordhay meherkii isaga ahaa ayaa uu u siiyey matal hal buu u siiyey markaasaa milkigeedii uu ka baxay oo cid bay ka iibisay haddana milkigeediibuu ku soo noqday waa zaa'ilulcaa'id intuu ka suulay milkigeediibu haddana ku soo noqday oo dib bay u iibsatay ka soo qaadamaba waa la siiyey markaa niskii uu lahaa dee cayntiibu ku tacalluqaya oo waxa uu leeyahay weligeed bahashani ha kaa baxda gacantaadee kol hadday hadda joogto isagoo aan tegin un baynu ka dhigaynaa azaa'il alcaa'id kaladii lam yazul inoo qaybi saas wey midda labaad waxa weeyaan ruuxii dumarka ahayd marka la furo ee haddana la soo celiyo xadaanadii sidii un bay u leedahay markii dee la furo haddana la soo celiyo xadaanadii bay leedahay midda saddexaad waxa weeye ninkan metal khali adugu waxyaabaha markaa ayaa loo dhiibay rahana sharaab weel iyo wax ku jira ayaa rahanaan loogu dhiibay markaa khamri muu ahayn laakiin soodho iyo waxbaa isku dhalaalay oo khamri buu noqday markaa rahanimadii ka bax oo kol hadduu dee khamiiray oo lagu waalanayo rahantii uu ahaa ka bax maxaa yeele mutamo walba ma aha wax rahan loo haysan karana maaha waa xaraam laakiin haddana markii la furay wuxuu ku noqday khalnimadiisii ama dib u hagaagay dib u hagaagay markaa waxaanu leenahay azaa'il alcaa'id kaladii lam yazul rahantii buu haysanaya waxaa sidoo kale ah idaa baaca mashtaraahu uma calima bihi cayba uma caada ilayhi bikayri raddin falahu radduhu fi lasax ninkan isaga ahi rikoorhkaasuu kaa iibsaday markaasuu nin kale ka sii iibiyey dabeedna ceeb baa ka soo baxday qadiima intuu ninkii kale haystay markaa ninkii kale isagu ceebtii mabuu ogaanine dib baad haddana uga soo iibsatay rikoorhkii ceebtii qadiimka ahaydna wuu leeyahy waad celin kartaa ceebtii waad u celin kartaa ee laguma odhanayo warbahalkani milkigaagiiba wuu ka baxay oo mar baad nin ka iibiso haddana wuu kugu soo noqday sidaa awgeed ceebtan uma celin kartid lama odhanayo ee ceebta adiga iyo ninkii kaa iibsaday midnaba haddaan u geysan ee markii horeba rikoorhkani uu aafadan iska wata wuxuuna loo arkayaa uun azaa'il alcaa'id kaladii lam yazul markaa adigoon iibinun bay ka dhigan tahay dabeetana ceebtii soo baxday waad ku celinaysaa uun waxaa kaloo iyaduna ka mid ah ninkan miskiinka ahay wuu kuu yimi zakaa mucajalaysii buu ku uhi xigta ayaynu ahayne xawlkiina muu soo wareegin markaa waad tiisay dabeetana sanadka dhexdiisi unbaaba lacag loo soo diray oo tijaar buu noqday oo istixqaaqiiba wuu ka baxay macnaa mutaysashadii u mutaysan lahaa wuu ka baxay dee markaa waktigii xawlka haddii la gaadho isagoo aan mustaxiq ahayn dee waa laga soo celinaya sekadii sanadka dhexdiisa aada qaadatay ilaan waktigii xawlka uu gaadhay xaq uma lihid in aad qaadatee ke sharcigu xaq buu leeyahy haddii nin kale aanu ka soo celininna dee isagun bay tahay mar labaad inuu masaakiinta siiyo u bixiyo laakiin sidaa kumuu joogine sanadka dhexdiisii ayuu sekadii qaatay sanadka dhexdiisiibu haddana taajir noqday sanadka aakhirkiisiibu haddana faqiir noqday ila way dhici karaan waxa laleeyahay ujiif baa dee ka qaaday gaadhigiisu kor daa rabay oo absad mithaal uu caydhooday haddana markaa maxaa la yeelayaa kol haddii aakhirkii sanadka uu yahay mustaxiq azaa'il alcaa'id kaladii lam yazulun baynu odhanaynaa iska hayso wey tijaarnimadii ku soo martay waxba ka xaasil maaha ninkani salaad baa kaaga tagtay safar muqiim baad haddana noqotay adigoo musaafiraad mar labaad doonta inaad qallayso miyaad gaabinaysaa mise waad taam yeelaysaa maya waad gaabinaysaa mar haddii waktigaad tukanaysa iyo waktigay kaa tagtayba ay safartay la eegi maayo iqaamadii dhex gashay zaa'ilulcaa'id kaladii lam yazul wey waa iyadoo aada imikuun ay safarun kaaga tagto baa laga soo qaaday waxaa kaloo toddobaad oo aynu misaalka toddobaad u noqonayaa ninkan isaga ah dhil baa laga riday ama carabkaa lagu dhuftay oo kalaamkiibaa ka tegey ama dheg baa lagu dhuftay oo maqalkiibaa ka tegey ama carabkaa oo nabar kaga dhaco dhadhankiibaa ka tegey ama urtii ama ifdaad baabu ku sameeyey afdaaha iftidaad iyo ifdaa baa kala jira marka xaajiskan udhaxeeya farjiga iyo duburtuu meesha ka baxo ayaa ifdaa la ydhaha laakiin kan kale bikaarada weeye ka iftidaad waa inaad saa u kala fahamtaa mustalaxaadka fuqahada markaa bayna deg duburtii iyo intii udhexaysay baa meesha ka baxday intaasoo dhammiba markaa way soo noqdeen oo ilaahay baa usoo celiyey qofkii araggii kalaamkii maqalkii dhadhankii urtii iyo laxamkaa intuba way soo noqdeen qisaastii iyo damaantiiba way dhacayaan sida asaxa ah uma caada yasqutu alqisaas waadamaan fi lasax ninkii intanoo aafo a geystay waxba la weydiin maayo waa laga hadhaya il buu ku dhuftay aw fulaankii dabeetana mudda ayuu haystaa waa u baxdo u wacbaytidoo markii la shirabay tan iyo tan la isu eegay halkii ay wax ka arkaysay bay ka arkaysa markaa lama odhanayo mar bay sidan noqotae waxaa markaa lagu xukumka saas ayuu ku hadhaya halkaasaynu kaga gudubnay markaa safxadda soo jeeda waxa aynu u gudbaynaa amhiladii ahayd ee la rajaxayay qaacidada qaybta dambe oo macnuhu waa maxay azaa'ilu alcaa'id kolkii hore waxay inoo ahayd kaladii lam yasul imikana azaa'ilu alcaa'id kaladii lam yacud wey waa shay suulay haddana soo noqday haddana lagu xisaabinayo isagoon sooba laaban oo kaleba waxaa ka mida neef adhi ayaa markaa rahan lagugu dhibay markaasay dhimatay dabeedna way baktiday macnaha dee baktiga shareecaddu way banaynaysa sidoo xadiidka nebiga ku xusan in haragga lagala bixi karoo la iskaga intifaaci karo way banaynaysa markaa intoo haraggii laga saaray ayaa la dabqiyey rahan ma noqonayo rahan ma noqonayo oo azaa'ilu alcaa'id kaladii lam yacudde marxalad marxalad kala u gudbay ninkii qaadiga ahaa ayaa siduu laaluushkii u qaadanayay buu waashay markaa qaadinimadii uu ka baxay intaa kadib buu dabeetana ku soo ayuu miirsaday wilaayadiisii uma soo noqonayso dee dib dambe oo dhakhtariya ay u tijaabiyaan mooye nin waashay u ladnaaday mooye uu miirsaday male waay inaanu soo noqono baa laga soo qaadaya wa minhaa low qalaca min mafquurin buu ku wuri laakiin waxaad ku qoranaysaa aarow intaad ku samayso min sini mafquurin ilaa waxaa la tujinayaa mafquurku waa ilmaha yare la ilka baxaya ilmaha yare ilkuu soo baxayaa wey markaa mafquurka maahe waxaa la tujinayaa waa ilinka markaa ilmihii yaraa ayuunbuu ninkani ilig ka riday ama qofkiibuu maqas carabkii kaga jaray ama badhidiibuu ka jaray markaasay soo baxeen carabkii iyo baridii iyo iyo iligiiba ama ninkan badha kadu xadho dee laftuu caddeeyey ama jaa'ifa ayuu ku sameeyey dabeedna way isku bogsato dee waxaa la yaqaanaa hilibkan madaxu inkastaba ha kala kacee wuu isu imanaya jaa'ifadiina way isku imanaysa qisaastii iyo damaantii midna ma dhacayaan midna ma dhacayo masaa'ilkaa hore iyo kuwani way kala duwan yihiin xagga xukum ahaan oo marlayba waa wax lasii ogsoonaa oo dabeeciyaho iska iman lahaa weeye lam yasqub alqisaas waadamaan wey cafwan markaa min mafquurtaas ilmo yar yaan ku odhanayna waa qofkii u soo baxay wey oo ilmaha yar marka uu yahay xaggaa horey raacaysa suu ilmo yar ka ridoo dabeetana uu soo baxo kuwa aan lagu yeelanayn bay noqonaysa laakiin kani waxa weeye nin weyn sideennaasoo kale mid ka riday markaa dabeetana dib buu ugu soo baxay miyaa la arkay dee waa haalib waa wax iska yar carabkuna sidoo kale adigu inahan oo dham waa nicmo ilaahay nicmo ilaahay uu siiye weeye qofkan gashigiisiina wuu leeyahay fursaddan ilaahigaana dee ilaahay baa ku galladaystay wax dhici jira ma ahayn dee waa wax naadira bay ahaayeen markaa badhidii baa soo baxday carabkii baa soo baxay muudixadiibaa markaa aan furjo bay yeelan inay isu tagto noqotay dhag jaa'ifadii baa isku malaasantay nicmadaana uu ka faa'idaystay gashigiina igu shubwey midda afraade qaacidada ciwaanka qaybta dambe ah ninkani sifa ayuu ku dhaartay maxluufu calayhigu uu leeyahy sifadii mar labaad haddii la helo dhaartii sooma noqonayso intaa taariku salaa tahay inaanan kula hadlin buu ku dhaartay markaa dabeed ninkii wuu tukaday mar labaadba haddana taariku salaa noqday markaa taa labaad way ka baxaysa ama tusaale haddaad gurigaa gasho buud ama intaad gurigaa ku jirto inaanan kula hadlin markaa gurigii wuu ka baxay mar labaad buu haddana ku noqday sifadaa labaadee soo noqotay dhaartii lama soo noqonayso azaa'ilu alcaa'id kaladii lam yacud waxaa kaloo isaguna la mid ah ninkani neef buu dhacay ama hal buu meelahaa ka eryaday haasib baa lagu tilmaamayaa markaa hashii dabeetana intii uu hayey ayay naaxday uma samina lam yujbar loo hazalat ilmaqsuubatu cinda alhaasib uma saminat lam lam yujbar walam yasqud idamaanu fi lasax markaa agtiisa ayay ku naaxday hashi markaa lama kabayo jabri laguma samaynayo damaantiina ma dhacayse damaantiina waa lagu leeyahay magdhowgiina waa lagu yeelanaya oo macnaha intaas iyada ahee ay weyda noqotay waxba ma kabayo lam yajbur ee kol haddii ay sideedii hore ku noqoto sidii hore unbaa lagu daynaya waxaa kaloo isaguna tusaalaha lixaad noqonaya idaa qulnaa lilmuqridi alrujuucu fii cayni lqardi maa mael rikoorhkaaba ka soo qaad dabeedna ninkii muflis buu noqday iflaas baa ku dhacay dadkii quramada ahaa ee gashiga ku lahaa waa isu imanayaan markaa waxay ahayd ninkii dee cayntiisii soo sii joogto dadkan kale laguma dhex tuurayo gashiga kuleh adigu rikoorhkaaga waad ku duglaynaysa dee sida xadiidku uu sheegayay qofka mid gashi ku lehe markaa cayntiisii u yimaadaa isagaa mustaxiq ku ah lafdigii xadiidkama haye calaa macna xadiid markaa haddii toban nin gashi aa ku lahaydeen oo adigu rikoorhkaaga ag yaallo tobankan baa waxaanunbaa xoola laga helay ahayd in dhexdhaca lama odhanaya adu waad ku dhegaysa haddaba hadduu rikoorhkii mar iibiyey oo haddana dib loo siiyey muran kale ma gelaya waa isagoo azaa'ilulcaa'idu kaladii lam yacud ayuunbuu noqonaya waa ku dhegan wey waaya faal yarjicu fii caynihi wajhaan iyada qudheeda khilaaf buu geliya marka aaduu suyuudi waxa uu leeyahay yenbaqii anlaa yakuuna alasaxu laa yarjic inaanu ku noqonba asaxa buu leeyahy laakiin aduu kolle khilaafun bay geliyeen bal taa waynu ka baxnay markaa qaacidadaa laakinahum culimadu buu hi qad jazamuu waxa ay jasmiyeen bilawali ka hore fii suwarin suurooyinka qaarkood kadaaka sida oo kale bithaani ka dambay suurooyinka qaarkoodna jasmiyeen de waynu misaalinaan filaya suurooyinka hore marka la jasminayo iyo marka suurooyinka dambe la jasminayo waa waxaan iminka wadnay un macnaha baydka sharxiisi wuu taqadumay wey waxaynu qaacidada qaybteeda hore aynu soo tilmaanay toddoba suuro oo la jasminayo macnaha la rajaxayo iyo iyadoo markaas uu rajaxan yahay wejiga labaad kan markaa wuxuunu ku kordhiyey jasmis taa horena rujxaan bay ahayd kanna waa majsuum buu noqonaya markaa wuu dee ka darajo sareeya kii hore oo khilaafba geli maayo tala waxaa ka mida buu kuleeyahay suurooyinkaa shay maciiba buu iibsaday shay ceebaysan markaasuu sii iibiyey ceebtiibuu ku ogaaday markaasaa lagu soo celiyey wuu celin karaa warudda calayhi bihi tii hore aynu soo mihaaliniyo tani way kala duwan yihin rikoorhkani ceeb buu lahaa nin baad ka iibisay ceebtii qadiimka ahaa darteed buu kugu soo celiyey kolkii horena ceebta darteedu muu soo celine ama waad ka iibsatay ama wuu ku hibeeyey ama dariiqo kaleu ku yimid markaa farqi baa udhexeeya mithaalkii hore iyo mithaalkan oo marka adigu aad ceebtii kaa kaga iibsatay ayuu ninkii kaa iibsaday ceebtii soo saaray markaasuu dabeed soo riixay adna waad sii riixaysa kii hor unbaad ku celinaysa markaa waa jasmistaas oo azaa'ilulcaayid kaladii lam y kaladii lam yazul buu noqonaya kaladii lam yazul suuradii hore la jasminaya lagu noqday nuskhatulmatni beytkani waxa u ahaa laakinahu juzima bilawali fii ashyaa kada thaani kamaa canhum qufii siiqa noocaasa buu laha midda labaade la jasminaya suuradaa hore waxa weeye ninkii naadirka waqafka ahaabaa faasiq noqday dabeetana caadil buu noqday markii horena ninkii waaqifka ahaa shardi waxa uu ka dhigay inuu caadil yahay waaya bishardi lwaaqifi mansuusan calayhi caadat wilaayatu way soo noqonaysaa markaa oo ninkani wuxuu yihi hebelow madarasadaa waan waqfay ama masaajidka naadir baanaad ka ahaanaysa intaad caadil tahay marka cadaaladiibuu ka baxay oo mar buu faasiq noqday haddana wuu ku soo noqday markaa waxay noqon doontaa azaa'ilulcaayid kaladii lam yazul uu wadanaya macnaha shardigu waaqifku dhigay uu yaallaa dee maadaama uu caadilkii yahay surooyinka ka dambe la jasminayana waxaa ka mid ah biyaha bal iska dhaafo way yar adag yihiin low zaala almilku can ilcabd qabla hilaali shawaal uma malakahu bacda zawaali lquruub laa tajibu calayhi fidratu qadcan ninkani addoon buu lahaa markaasuu rabadaan dhexdeedii iibiyey hilaali shawaal bishaasi markii ay biratay shawaal la yidhaahda ayuu iibiyey markii ay biratay dabeetana waxa uu soo milkiyey haddana bacda alquruub ma kuma waajibaysa fidradiisii buu waaya ninkani qaadi buu ahaa markhaati markhaatiyaashii buu dhegaystay markaasaaba la casliyeyba oo qaatinimadiiba waa laga eriyey mar labaadba haddana qaati laga dhigay waa lagama maarmaan markhaatigii in dib loo dhagaysto azaa'ilu alcaayid kaladii lam yacud wey waa isagoon markhaatigii meesha joogin oo soo noqon oo kale markaa ma soo noqonayo shaygii waa in dib loo dhagaystaa markhaatigii amsilada kalena waad sii arki doonta amsiladaynu yar badinee maynaan socone waxau yihi alqaacidatu alkhaamisata cashara hal ilcibratu bilxaali aw bilma'aal fiiradu ma waxa weeye hadda mise waxa soo socda ninka waxa soo socda aan garanin waxa jooga ma gartaa layidhi ma wixii imika un baynu ku xisaabtamaynaa mise waxa muuqda inuu iman doono isagana waa la xeerinaya ee kollayba muuqda markaa shaygaa iman doona ee ma'aalka imanaya xukumkiisii kollayba marka uu yimaado wuu iman doonaa laakiin intaanu iman miyaa lasii tixgelinaya oo xaalkunbaa lagu xisaabtamaya xaalkaa lagu xisaabtamaya isagiina waa la tixgelinaya oo labadaa keebay noqonaysa qaacidadu cinwaan labaad bay leedahay afar cinwaan bay leedahay cinwaanka labaad waxa uu leeyahay maa qaaraba shaya hal yucطaa xukmu shaygan garanay jooga wixii ku dhowaadan ama kala mid baynu ka dhignaa mise waa maya ee waa khilaaf ayaa ku jira waxa cinwaanka labaad weeye almushrifu cala azawaal hal yucطaa xukmu zaa'il almushrifu cala azawaal hal yucطaa xukmu azaa'il shaygii u dhowaaday inuu meesha ka baxo ma mid meesha ka baxun baynu kala mid dhignaa waa saas wey mid meesha kala baxayn midda cinwaanka qaybta saddexaad afraadna waxay leedahay almutawaqac hal yujcalu kalwaaqic shaygii la sugayay ma wax dhaco kala lagala ayaa laga dhigaya waa la sugayaa wuu soo socdaa markaa ma waxaa laga soo qaadayaa wax dhacay oo kale amhiladu ayaa iidaaxiisa aad ku arkay uma hal ilcibratu bilxaali fiiradu ma waxaa iminka joogaa qul sidaa dheh aw bilma'aali mise waa wax soo socdaa ayaa cibradu noqonaysa fiiradu fiihi khulfun ayaa ku sugan munjalin aad u iftiimayoo muuqda waa maslaku tarjiix waddadii la mari lahaa aydane mukhtalaf isaguna wey wacabaruu canhaa qaaciidadan waxa ay kaga warrameen bikayri maa wasifa cinwaankaa aynu soo sheegnay cinwaanaan ahayn ka qowlihim waxay yidhaahdeen maa qaaraba shay-a wixii u dhowaada fa hal yuctaa hal nuctiihi xukma shayga wixii u dhowaaday ma xukumka shaygaasu baynu siinaa calaamatu su'aal khilaafun ittasala dheh khilaaf baa ku xidhiidhsan halkaa cinwaanka qaybta kalena waxa ay leedahay saddexaad wamaa shaygii cala zawaali tegid ashrafa u dhowaaday inuu meesha ka baxu u dhowaaday fa hal nuctiihi xukma zaa'il shay tegey miyaynu xukumkii siinaa khulfun xasala isagana raaci cinwaanka u dambeeye afraad wa ka qowlihim waxay yidhaahdeen hal iladii tuwuqica shayga la sugayo yujcalu miyaa la yeelayaa fi lxukmi kamaa qad waqaca afartiiba waa kaa isagu shicir buu ku oobsaday wadaad nimankani waa fasaaxo midhan wey cibaaraadkiiba dhaafnee bal amhilada u gal markaa si ay usii iftiinto ninkani waxa uu ku dhaartay inaanu rakiifkaa cunayn budeenaba dhe ama roodhi aroorta inaanu cunayn aroorta ka hor buu khaarajiyeyba ma imikuu dembaabayaa mise ilaa aroorta la gaadho roodhidaa inaanan cunin baa iga wallaahi intii inaanan aroorta roodhidaa cunin waxay doonaysaaba ha ka ahaato sababta ku kaliftay xaamilka ah markaa dee aroorta ka hor caawu cunayba de waa macruuf kol hadduu isagu cuno aanu telef ku dhicina itlaafuu ku dhacay oo isagu uu khaarajiyey dee kama fakanaya dhaarta xintigeedi haddaba ma imikuu dembaabayaa mise aroorta waa jiidisii qaaris bay u dhowda ma waxaynu idhaahnaa ninkani kolle wixii uu ka dhaartay faliye aroortaanu fali lahaaye mar hadduu siibo falay wuu dembaabay hadda farqi baa ka soo baxaya ogow waxyaabaha axkaam baa isbedeli karta ninkii aroorta ka hor buu dhiman karaaba markaa marna ismigii baa hareeraya marna dee wuu ka baxsanaya waxyaaba badan baa kasoo ba tusaalaha labaad ninkani waxa uu gashan yahay qamiis meel buu ka jeexan yahay meeshaasi laakiin markuu rukuucun bay muuqanaysa qamiisku shushub buu iska leeyahay markaa marka ay maradu iskiijise ee uu rukuuco ayaa waa halkaa bawdada oo ay dee giijiskaasay bannaanaanaysa laakiin dee si dheera dheerada u jeexantaho marka uu taagan yahay ma muuqanayso haddaba ninkiima waxaynu nidhaahnaa alcibratu bilxaal aw bilma'aal yamay nidhaah haddaynu alcibratu bilxaal nidhaahno salaadiguma xidhmayso laakiin haddaynu nidhaahno alcibratu bilma'aal dee waxa weeye markuu rukuucun bay ka jabaysa way xidhantay way ka jabaysaa waaya laakiin farqi baa jira waxbaa ka soo baxaya meesha ha la yaabina ha odhanin war maxay waxaan yeela caantiinka iskaga mashquulinaya far different baa jira farqi farqigaasina waxa weeyaan horta tanna dee waxaa la mida qofkii mael muddat lkhulf kof kofkii la masaxayay mudduu lahaa ma ogta safarkana dee sida casho kan kalena habeen iyo maalin marka muddadaba waxa u hadhay inta salaada inaan afar ragcadood la tukan karin baa u hadhay shalay saacaduu xidhay saacadeedii marka la eego ee uu muqiim yahay salaada dhexdeeday kaga eg tahayba marka ama waxaynu idhaha kan kolley way ka buraysaa way kasii burta mise way ka buri doontaa saas wey wafaa'idatu sixa fi lmasalatayn waxaa meeshii ka soo baxaysa sixatu liqtidaa uma almufaaraqa haddaynu nidhaahno alcibratu bilma'aal ee bilxaal ma aha waxa weeye ninkani dee intaanu rukuucin albaqar u akriyaya aan qur-aankiisa sii dhegaysan oo koodhow intaa waynu kusii xidhan karnaa waa lagu sii xidhan karaa ayuu markaa macnuhu noqonayaa intaanay macnaha ka burin waa lagu xidhan karaa waxaa kaloo suuragal noqon karta in qofkiiba dee maro kale u helo guntado ama qof ka warhaya uu guntiyo way dhici kartaa marka bilxaal haddii la yidhaahdo iyo bilmaal farqi baa ka soo baxay meeshii waad arkaysa waxaa kaloo meeshii ka soo baxaysa alqadcu bisxa fima idaa xasala calaa salaat calaa janaasa oo ninkii la yidhi faradiisu sheexnayna marka rukuucaya ay muuqanayso ka waran salaadu tukanayaaba hadday salaatuljanaaza tahay dee waxa weeyaan rukuucba ma leh maradiiba ma banaanaanayso wey cawladiisuma ma banaanaanayso ilaa rukuucba ma lahaay markaana waa sixi karta waaya qaaciidadan un baynu ku dayni waxaa kaloo isaguna raacaya qofkani shan iyo toban cisho ramadaana ayaa lagu lahaa maya toban cishoa lagu lahaayo ramadaana markaa bishii bishii shacbaanna shan un baaba ramadaan ka xiga markaa waxaa dee madaahibta qaarkood ay qabaan shaaficiyadu ay ka mid yihiin qofku hadduu ramadaan ilaa ramadaan isagoo jaanis helaya qallihii la iman waayo koob iyo tobankii biloode kale ayuu qallihii la iman waayo ilaa ramadaantii kale soo gadhaysay markaasuu ramadaantii labaad dhaafiyey qallihii waanu qallaynayaa fidyadiina uu bixinaya sida culimada qaarkoodba u qabaan inuu fidyo keliya bixinayo iyagu waxay leeyiin maadaama ramadaantii kale kugu soo gashay oo aad dabamarisay qallihii waa lagugu leeyahay qallihii fidyana waad raacinaysa ta'akurka intaa leeg dartii waan filayaa inay dee axaadiista qaarkood iyo nusuusna dee kolley ka haystaan marka haddaba ninkan isaga ah marka toban cisho lagu lahaa ramadaanna shani ka hadhay shan fursu u haystaa waa macruuf wuu qallaynayaa shanta kale qallahoodii ramadaan buu daba maraya ile ramadaan gudaheeda waxba lama qallayn karo soomkan unbaa meeshii buuxiyey haddaba fidyadii ma imikuu sii bixinaya mise hadhow buu bixin doonaa alcibratu bilxaal aw bilma'aal ilan kolley ninkii fidye lagu yeelay kol haddii shantan cisho daba martay ramadaan laakiin ma hadduu bixinaya mise marka la gaadho waxa iyaduna la mida amhiladuna aynu yar badine iyadii oo qofkani uu niyoodo ragcadda u horaysa salaada dhexdeeda inuu markuu hebel yimaado ka bixi doono ama marka raashinka la keeno uu ka bixi doono ayuu markaa shardi ka sii dhigay alilcibratu bilxaal aw bilma'aal labadiiba way kala noqonaysa ninkan waxaad ku lahayd boqol kun oo gashiya muddona waa qabsateen waxaa ka hadhay shan cisho wuu safrayaa wuxuu u baxayaa safar uu ku maqnaanayo bil bil uu ku maqnaanayo hal ilcibratu bilxaal aw bilma'aal ninkii isaga ahaama inuu imika qabsadaabuu xaq u leeyahay oo uu yidhaahdo dee kolley waktigii inkastoon la gaadhin haddana hadhow intaad maqan tahay buu waktigu gaadhayaa la tegi may sida dhig mise waxa weeyaan ma'aalkaa la eegayaayo haddeeda uun waaba inta ka hor uu soo laabtaaye waa kala laba xukun bay yeelanaya لا كلنا اسكسي دالع والله أعلم markaa waxa u ihi waljasmu go-aamin la go-aamiyo jaa'a waa yimid biictibaari alxaal shayga markaa jooga ayaa mararka qaarkood la go-aaminaya fii suwarin masaa'ilka qaarkood masaa'ilka qaarkood shayga xaalka ah ayaa la go-aamiyaa kadaalika sidoo kale waxa ah bilma'aal waxyaabaha soo socda ayaa mararka qaarkoodna la go-aamiyaa markaas suurooyinkaa waxaa ka mida buu ku idhi ilmo yar baa loo hibeeyey addoon ku dul xoroobaya oo markaa masalan dee waaba asalkiisii oo kale aabbihii oo kalea la siiyey ilmihii yaraa aabbihii addoona ayaa la yidhi qaado dabcan dee markaa qofna asalkiisa iyo faraciisama mulkiyayo wuu xoroobayaa markaa aabbihii oo addoon ahaa oo la siiyey wuu xoroobayaa haddaba qofkii weliga u ahaa yatiimkan waxa waajib ku ah inuu aqbalo waktigaa isaga aana yatiimkii wax nafaqaa laguma yeelanayo oo lama odhanayo aabbihii yatiimka waxa uu ku yeelanayaa nafaqadii aabbahan xoroobay ilmihii yaraa nafaquu ku yeelanaya lama odhanayo sidaa awgeed hadiyadaa iyadaa khayrun baa ku xasilaya khayrkaasina waa cidqun biduuni darad aabbihiisaa la siiyey wuu xoroobay ilmaha yarna wax biina kuma yeelanayo haddaba arrintu marka ay sidaa tahay la eegi maayo shayga ma'aalka ah ee soo socda oo ah waa suuragal inuu yarkani tanaad noqdo ama hodan aabbihiina uu caydh noqdo dabeetana hadhow ay ku waajibto biilkiisu kaa waxba la eegi maayo ee alcibratu bilxaal weeye imikuunbaa la eegayaa kol haddii imika wax masaariifa aan yarkii lagu yeelanayn oon darar iyo dhibaato uga imanayn aabbahaa xoroobay waxaay masaladaasi noqonaysaa inaan la eegayn waxa soo socda ma'aalkiina waa sidoo kale bukuuya oo sidaa awgeed bay iska bannaan tahay jaxshiga bahalkaa yar dameerkaa khayl bay idhaaheen qayl bay idhaahdaa soomaalidu eh jixaashulkarmalayni lahaa faiidu fadiidu waa kiifka shaacirkaa lahaa ceelkaa karmalayn la yidhaahdo waa jixaashkii ka cabi jiray oo kale ay la mid yihiin waa dabeerkii yaraa dabeerkaa yar haddaba iibkiisu wuu iska bannaan yahay iyadoo maca daalika aan imika lagu intifaacayn waa ictibaaran bilma'aal mustaqbalkiisaa la eegayaa dee wax kora oo la rarta ayuu noqonayaa jawaazu tayamum liman macahu maaun yaxtaaju ilaa shurbihi fi lma'aali laa fi lxaal qofkii haddii uu biyo situu u baahanayo mustaqbalka berritoo kale u baahanaya imika uma baahna alcibratu fi lma'aali laa fi lxaal markaa biyuu haystaa lama odhanayo laakiin qof waayuunbaa laga soo qaadaya almusaaqaat iyadana waynu soo tilmaannay nakhiishii qofka loo dirayey iyadoo mushqaayad la siinayo ee uu waraabinayay ayaa musaaqaad ahayd haddaba shay aan sanadkan midhaba ka baxayn ee sanadkan wixii ka dambeeya midho yeelanaya in lagu heshiiyo musaaqaat way iska bannaan tahay alcibratu bilma'aal faa'idatun buuri taltaxiqu bi haadihi qaacidadanaynu soo dhaafnay waxa haleelaysa qaacidatun ukhraa qaacido kale kamaa qad xaqaquu sida ay xaqiijiyeen wahya qaacidadaa kalena tansiilu iktisaabi almaal maalkan lasoo kasbayo oo la dejin doono weeye mansilata alxaadir shayga markaa meesha jooga ayaa meeshiisa la dejinaya ay filxaal wakhtigan waalqowlu fi tarjiix dhawaaqin lagu dhawaaqo kanaa raajixa aydane mukhtalaf oo labada dhinac midna lama rajixin ee waa la isku khilaafay id huwa tarjiixaasi hayru mu'talaf midaan la isku waafaqin weeye fi lfuruuc qaacido kale ayaa daba socota qaacidada oo ah aliktisaab yunzalu mansilata almaali alxaadir maalka lasoo shaqayn doono waxaa lagala mid dhigayaa maalka imika la hayo ee jooga markaa taa horun bay la mid tahay buui amtiladeeda haddii aynu soo qaadanno dee aayadda ilaahay waxa uu tilmaamay markaa dadka la siinayo sakada inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin haddaba faqrigan iyo miskiinkan faqiirkan iyo miskiinkan muxuu noqonayaa ma qofkii markaa aan maal haynin mise kii shaqaysanayeyna wuu soo gelaya kii shaqaysanayna wuu soo galayaa siduu xadiidkuba dee tilmaamayay sadaqada waxba kuma laha lidii miratin sawiy nin qawi ahoo xoog leh markaa maal iyuu lahaaninba laakiin kol hadduu shaqaysan karoo muktasab uu yahay aliktisaabu yunzalu mansilata almaali alxaadir maalkii markaa joogun baa lagala mid dhigaya kol hadduu wax soo saar dhayliya leeyahay waxaa kaloo isagiina lamida fii sahmi alkhaarimiin qofkii haddii dayn lagu leeyahay shaqaysanna uu karayo oo uu daynkii sidaa ku bixin karayo miyaa la odhanayaa shaqadiisaasi maalkii xaadirka ahabaa lagala mid dhigayaa markaa dadkii daymoobay ee waxba waayey loo arki maayo miyaa la odhanaya masalada adigu sida raajixa waxa weeyaan in markaa aanu la mid ahayn miskiinka hore oo haba shaqaysan kara haddana se laakiin tasaamux ahaan lagu kalifi maayo qofkii isaguna mukaatabka ahaa ilaa waa dadkii la siinaya weeyaan wafi riqaabidiibuu soo gelaya qoorihii la xoraynaya markaa qofkii la yidhi adduunka intaa leh haddaad la kaalaydo xor baa tahay hadduu shaqaysan karayuu soo saari karayo isagana ma waxaa la odhan doonaa sakadii aan la siinin laa waa la siin doonaa isagana inkastoo culimmada qaarkood ay leeyihiin aliktisaab yunzalu mansilata almaali alxaadir qofkii isaga ahaa falsi baa loo sharay falsi ayaa loo hakiyey oo xoolihiisii iyo xoolihii dadka ayaa markaa kala batay unfiqa calaa man anfaqa calaa man talzamhu nafaqatuhu min maalihi ilaa an yuqsam ilaa an yakuuna kasuuban boqol kun baa lagu leeyahay maalkiisuna waa boqol kun markaa wuu ka biilin doonaa un xaaskiisa iyo ubadkiisa wuu ka biilin doonaa ilaa inta la qaybinayo ee la ysugu imanayo markaa dee dadka gashiga ku lihi hadday doonayaan inay wax ku gaadhaan iyagoo ha u soo degdegeen laakiin hadduu shaqaysanayo oo uu shaqo dee wax soo saar leeyahay maalkan isaga ama dhex gelayo ee maal uu haystunbaa laga soo qaadaya un maalkaa uu shaqaysan doonayo sidaa awgeed shaqada biilka ha ka bixiyadaa laleeyahay kolkaa mithaalka toddobaad shanaad baan leeyahay waxaa isaguna ka mid ah qofkii isaga ahaa mar maal mufliskii marka maalkii ay ku lahaayeen quramadu la qaybiyo ee qayb lagu yeesho maalkiisu milyan buu noqday milyan iyo laba boqolna waa lagu leeyahay dadkii quramada ahaa markii ay milyankii qaateen laba boqol baa lagu yeeshay waanu shaqayn karayaa lama odhanayo laguma kalifayo soo shaqee inkastoo dee qowluu sidaa qabo mithaalka lixaad isaguna waxa uu noqonayaa qofka asal leh iyo farac maalna aanu lahayn ciddaa ku xeerani ma waxa waajiba inuu markaas soo shaqeeyo si uu u biiliyo wajhaan axaduhumaa laa waxaa kaloo isaguna mihaalka toddobaad noqonaya almunfiq weeye halkaa almutafiq uu yidhi waa almunfaqu calayhi weeye min aslin wa farcin qofkii la biilinayay ama asal ha ahaada ama farac ila aabbaha haddii aan waxba haysan inaad biilisaa waa waajib faracaaga iyo ubadkaagii yaryaraa inaad biilisaana waa waajib haddaba haddii uu qofkani shaqaysan karayo miyaa la odhan doonaa lagu biilin maayo shaqayso waa la kala qaadayaa waalidka lama odhanayo laakiin ubadkii aad dhasho waa la odhanaya waalidka isaga markaa xurmadiisa xurmatulubuwa si aan meel loogaga dhicin waxba laguma shaqayn maayo inuu haba shaqaysan karee soo shaqaysto amilada kuwayaalaha aynu sheegnaa ka mid a markaa waxaa ad arkaysa ama iktisaabkii ama wax soo saarkii sida dee nusuustaasiba ay tilmaantay xadiidkaasi uu sheegay in qofkii quwalihii uu ka dhigan yahay in qof xoolii haystoo kale faaida wa acamu min hadihi alqaacida qaacida faa'idatun acamu min di lqaacidati qaacidadanaynu soo sheegnay waxaa ka caamsan qaacidatun ukhraa qaacido kale taasoo ladayhim waarida culimada agtooda soo arooraysa maa qaaraba shay-a bay yidhaahdeen shayga wixii ku dhowaada yuctaa xukmuhu shaygaa uu ku dhowaaday xukumkiisuunbaa la siinaya miyaa aw laa mise lama siinayo khilaafun fiihi khilaaf ba ahaaday laysa yakfaa rasmuh dhigaalkiisuna aanu qorsoomayn markaa shicirkunbaa laga yaabaa inuu dee aliftii gooye laysa yakfaa ayuu markaa ayuu ku suubaya qoraalkiisa iyo muuqaalkiisu iyo calaamadiisu ma qarsoomaysa khilaafkaas waa wax shaayicahoo jira furuucda masalada waxaa ka mid a saddexdaa tusaalu soo qaatay haddaynu mihaalino qofkii mufliska ahaa ee ay isleegaadeen maalkiisii iyo dayntii lagu lahaa hal tuujibu alxajra calayh horaynu usoo marnay taa qofkii haddii lagu leeyahay dee lacag maal milyana maalkiisina uu milyan yahay xajri miyaa lagu samaynaya oo waa laga hakinayaa intan miyaa ile hadduu halkaas sii dhaafo waxa uu cunayaa waa wax dad kale un oo waa intii lagu lahaaye dadka kulihi ay kala qaadan lahaayeen maxajri baa lagu samaynayaa mise waa la iska daynayaa kasii badatee labada qowlba way jireen kaasi waa midkaa midhkaynu se u soconnaa waxa weeye haddii muqaaraba ay markaa timaado lilmusaawaat oo maal waxaa lagu leeyahay milyan maalkiisii baa mee milyana siddeed boqolna markaa gashigii baa maraya ama sagaal boqol buu maraya inay isleegaadaan buu markaa u dhowaaday oo uu sii dhowaanaya markaa miyaa laga joojinaya dee waxa uu leeyahay markaa wa awlaa bilmanci waxba lagama joojinaya kol haddii kaa hore isleegaayeenba muran ka jiray kan uu ku sii dhowaadayna dee weli waxbaa u baaqiya ilaa intuu gaadhayo hanti uu leeyahay baa weli u hadhay ruuxa dumar ee foolanaysa dhiigga ay arkaysaa nifaas maaha cala saxiix oo macnuhu waxa uu ka socdaa un maa qaaraba shay-a hal yuctaa xukmuhu amlaa marka amlaadiibay tixgeliyeen oo weli shaygii dee nifaaskaha lama gaadhin oo waa dhiiggaa damal wilaada la yidhaahdo laakiin wixii ka horreeya dee istexaado iyo waxbaa loola dhaq qof mukaatab la yidhaahdo ayaa jira kaa qur-aankuba uu leeyahay kitaabeeya markaa mukaatabkaa isaga ahi waxma milkiyaya mise ma milkiyayo laa yamliku lmukaatabu maa fii yadihi cala alasax ma milkiyayo ilaa dee wixii uu iska dhammeeyo qowl baa waxa uu leeyahay wax wuu milkiyi karaa liannahu qaaraba lilcitq waxa uu ku dhowaaday inuu xoroobo qaaciidada halkaasaynu ku soo dhaafay alfaslu araabic fasalkii afraad ee uu dambeeyey afarta fasal ee baabkan saddexaad uu ka koobnaa wa fiihi خمس قواaعد أيضا القاaعدة السادسة عشرة قاaعdada لحyo تبنaad waxa ay leedahay إdا بطل الخصوص hل يبقى العموم فيهi khiلاaف والترجيح مkتلف في الفروع شhaygii khصuuصka ahaa ee la baadi doonayay caمaلkaa dartiina loo qabanaya hadduu meesha ka baxo wixii cاaمka ahaa ee isaga kusii xigay miyuu baaqi ahaanaya haa iyo mayaba waa lyidhi oo hadduu meesha ka baxay khuصuuصkii oo laysla gartay cumuumkii baa sugmaya iyo ma sugmayo qaaluu waxay yidhaahdeen waxaytu goor badala alkhusuusu shaygii gaarka ahaa ee ficilkan loo samaynaya uu buro hal yabqa alcumuum cumuumkii miyuu sii baaqi ahaan doonaa kale ee ku xigaya isaga ama wixii kale la magaca ahaa fiihi khulfun khilaaf ba ahaaday qad wusila la gaadhay wakhtulifa tarjiix labadan masalo kale rajixidoodana waa la isku khilaafay fi lfuruuc amhilada qaacidada faxris ku dadaal calaa macrifati almashruuc shayga markaa sharciga dhexdiisa macruufka ku ah barashadiisa amtilada qaacidadan lix meelaha haddaynu ka soo qaadanno waxaa ka mid ah qofkii farad buu xidhay salaad farada ayuu xidhay markaa waxaa caddaatay inaanu waktigiiba gelini salaaddii duhur uu ka hor dhacayda caddaatay horta khusuuskii la baadi doonayey ee loo xidhay salaadan meesha wuu ka baxay salaaddii gaarka ahaydee la xidhanayay meesha way ka baxay oo dee waa salaaddii duhur oo mu'aqadnimadii ay lahayd ayaa meesha laga waayo shardi baa la waayay oo ahaa inuu dee waktigii galo haddaba khusuuskaa garanaya inuu meesha ka tegayo salaaddii gaarka ahayde miyuu markaa cumuum soo hadhaya oo salaad kale oo sunno ahi miyay u sugmaysaa haa iyo maya baa waa la yidhi labadaba wa yabqaa naflan fi lasax laakiin sida asaxa waa inay sunno un u dhacayso salaadaa duhure waktigii ka hor dhaco sunnuunba u dhacaysa waktigii dee manhiga ahaana markaa waa looga cudurdaari doonaa waxa labaadoo tusaale aynu usoo qaadanaynaa hadduu markuu weysiisanayo u niyoodo inuu dawaafo inuu dawaafaabuu niyooday meelaan maka ahaynna wuu joogay dee mar haddaanu meelaan maka ahayn joogin oo uu ka fog yahay dee maka weysidaasi mid lagu dawaafi karo ma aha markaa dawaafkaasi meesha wuu ka baxay fala saxu sixa ilqaa'an lisifa markaa cumuumkii unbaa soo hadhayo kale oo cibaadadii cibaadooyinkii kaleun baa lagu gudan karaa ficilkan shaygii gaarka ahaa ee loo sameeyo dawaafka hadduu meesha ka baxay cibaadooyinkii kale ee weysada lagu gudan jirun baa lagu gudanaya salaadii oo kale alaa imika dee waabay iska suuroobi kartaa oo de isagoo qofkoo bikayri maka ku sugan ayuu intuu diyaarad raaco dawaafi karaa xaj buu xidhay toddobaatankii habeena qur-aanku uu sheegay macruufka ahaa la garanayay isaga oo dee ka horreysiye xajkaasi waa macruuf oo uu ka hor dhacay waktigiisii oo uu buray aslu